wasaaradda dastuurka maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa magaalada baydhabo ee gobolka baay kusoo gebangabisay kulan kahla tashiga bulshada ee wax kabeddelka cutubyada shanaad iyo sagaalaad ee dastuurka dalka kulanka oo socday muddo saddex maalin ah ayaa waxaa ka qaybgalay xildhibaano ka tirsan maamulka koonfur galbeed wasiiro aqoon-yahano iyo qaar ka mid ah bulshada magaalada baydhabo siciid cabdi axmed wasiirka ahaa wasaaradda dastuurka ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa ka warbixiyey kulankana waxaan joognaa oo ilaahi subxaana wa tacaala uuna soo gaarsiiyey gunaanadkii iyo gebagabadii kulankii ama la tashigii maalmahan aan la lahayn aqoon-yahanka iyo hay-adaha cilmibaarista iyo ardayda jaamacadaha iyo qaar ka mid ah hay-adaha dowladda oo ku saabsanaa dib u eegista iyo wax ka bedelka ayaan maanta gunaanadkiisii aan joognaa maalin khayraysan waaye maalin farxadeed waaye ilaahi subxaana wa tacaala anagoo caafimaad qabno noo bilaabay anagoo caafimaad qabnaana aana soo gebagabaynaynaa saad ogtihiin dee shalaana kasoo hadlo dastuurka iyo muhiimadiisa iyo taariikhdiisa shalaan kasoo sheekaynay iyo maalinta furitaanka maanta waxaa rabaa bal dastuurkaasi iyo waxa uu dowladnimada uu ka yahay iyo kelimad dar inaan ka dhaho saad ogtihiin dastuurku afar qodobadaan kusoo koobo waxay dhahaan waa wuxuu nidaamiyaa haykalka dowladda iyo nooca dowladda dalkaasi uu leeyahay waxaa nidaamiya dastuurka wuxuu kaloo dastuurkaasi uu sheegaa maanta haddii qof qofkeen meeshaan fadhiya ama gabar ibiir wuxuu doonahaada la weydiiyo yaa tahay haddii ladhao magaciisoo sheegaa magaca aabihiisoo ku daraa deegaankiisoo ku darsadaa inuu muslim yahay uu sheegtaa inuu afrikaan yahay uu sheegtaa wuxuu kaloo sii sheegtaa xitaa mararqa reerihiisoo sheegtaa dastuurkana wuxuu sheegaa identityga iyo jiritaanka wadanka uu leeyahay tusaalahaan adeetan dastuurkeenan soomaaliya qodobkiisa koowaad qodob ugu horeeya dad akhrisaan waxaa ku qoran soomaaliya inay tahay jamhuuriyad federaal ah jamhuuriyad federaal ah micnaheed waxaa waye soomaaliya jamhuuriyad waaye micnaheed boqortooye ma ahan waay cagsigeeda waay jamhuuriyadda wax cagsi ku ah boqortooye cagsi ku amrika soomaaliya jamhuuriyad waaye waxaa meesha ka baxday soomaaliya boqortooye ma aha federaal waaye micnaheed waxaa waye soomaaliya dowlad dhexe xoogano oo central government ma ahan dowlad federaal ah waaye waxaa jiro dowlad dhexe iyo state yaa jiro waxaa kaloo ku socda jamhuuriyad federaal ah leh gobonimo gobonimo leh micnaheed maxay tahay gumaysi kuma jirto waa cagsigeeda dowlad madax bannaan oo xor ah oo gumaysi aanan ku jirin waay kulanka ayaa ku saabsan sidii bulshada magaalada baydhabo door ugu yeelan lahaayeen wax kabeddelka dastuurka gaar ahaan cutubyada shanaad iyo sagaalaada